runtii waxaan odhan karaa marka u horeysa aad baanu uga xunnahay ugana naxnay maanta isqabsiga golayaasha dawladda ee federaalka maxaa yeelay dhibka aan soo marnay oo dhowr iyo soddonka sano maanta ina marinaysa waxaan islahayn waa dawladii ugu roonayd oo ugu fiicnayd oo baarlamaankeeda golaha fulinta garsoorka maanta aan isqabsi ka jirin walowba aan odhan karo meelarka mararka qaarkood xoogaha waanu ka xumayn sidii markii horeba xilka looga qaaday guddoomiye jawaari runtii waxa weeye xeerka marka la fiirsho ama dastuurka la fiiriyo qodobkiisa sagaashan iyo labaad madaxweynaha waa la soo eedeyn karaa sida uu qabo qodobka xeerka ah oo waa la odhan karaa waxaana lagu eedeyn karaa marka uu ama khiyaano qaran ay jirto ama dastuur jebin ay jirto waa xeerka marka la fiirsho waana inay tahay waxa lagu soo eedeynayo wax cad oo sugan maxaad moodaa markaan anigu idaacadaha dhegaystay doodaha dhex marayaan dhegaystay madaxweynaha waxyaabaha lagu eedeynayo inay yihiin wax aan si cad hadda u qeexnayn oo kutirikuteen iyo dowlad xibla madaxweynaheedabaa warkaa laga sheegay iyo inay tahay waxyaabaha lagu eedeynayo madaxweynaha naftiisa waajib waxaa ku ahaa de inuu la tashado golayaashiisa oo warbixin siiyo oo markuu yimaadaba waxa uu la soo kulmay inuu geeyo waa laga rebay laakiin waxay la muuqataa inay tahay arrinta tani isxulufaysi iyo waxyaabo isbahaysi ah oo danta dalka iyo dadka iyo diinta midna aysan ku jirin eeba hadda madaxweynaha laga keenay taasaan aaminsanahay waayahay waa markii ugu horreysay inta madaxweyne xil haya mooshin laga soo gudbiyo haddana mooshinkaas uu guddoonka baarlamanku qabto aqbalo tan iyo intii soomaaliya xorriyadda ay qaadatay marka maxay tahay arrintani ilaa heerkaas saamaynta ay leedahay
waxaan oran karnaa horta saamaynteedu waa arrin ballaaran oo madaxweynuhu haddee xeerka la dhigtay oo dastuurka ah inuu ilaaliyo waajib bay ku tahay maxaa yeele dastuurku sideeda waxa weeye mabaadi' lagu heshiiyey innaga inkastoo aan islaam nahayo hadda dastuurka qodobkiisa labaad dowladda federaalka waxaa inaga asal ah shareecada islaamka marka shareecada islaamka la fiiriyo madaxweynaha waxaa la yidhaahdaa waxa keliya oo lagaga hor iman karaa hadduu dadka amro waxa la yidhaha macsi oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waatuu ahaa cala almar'i lmuslim alsamcu wataaca فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فيأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة قفك مسلم وحا واجب كأه إنه مسؤوليين تيسا أطيعه وحا أجعلها يوحا أنعلها حديا معصي أمر حدي معصي أمر شيء معصي أمران حدي مركا إن اللقوء أبيع ما إلهي معصي ديس إن اللقاء مغرب ما لقونا أبيع ما marka waxaa ka iman karaa waxay tahay waxaa loo leeyahay waxaa la yidhaha madaxweynaha ama hogaamiyaha islaamka waxaa lagu laga hor iman karaa gaalnimo markii erey waxa uu jaanayo maxaa yeele waxaa la ogyahay dhibaatada ka imanaysa waynu ognahayo dowladdeennii aynu maagi jirnay oo dowladdii kacaanka haddii ay burburtay oo aynu burburinay dhibaatada ina ku dhacday iyo waxa ka yimi labaatankii sano oo haystay laba maalmood wixii dhacay labaatankaas sano ma dhicin marka dhibta ka iman karta waa taas oo kale waaya haddaan kaa dhex galo haddaan marka kaa dhex galo waxaan la soconay horay